إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada ugu waaweyn warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inuusan toban sano la noolaan xaaskiisa baqdin uu ka qabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab darteed ciidamada dowladda federaalk ayaa haweeney toddobaatan jir ah ku dilay magaalada muqdisho dilal ka dhan ah shacabka ayaa kusoo badanaya degmada kaaraan ee magaalada muqdisho kenya ayaa heegan gelisay ciidankeeda inta ay socoto tiiraanyada saddex sano guuradii kasoo wareegatay weerarkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xarunta d c ee nairobi nin soomaali ah oo ku dhowaad labaatan sano ku xirnaa xabsiga gubantanamo ayaa lagu wadaa in lasii daayo kadib markii dembi lagu waayey kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo jufo ka tirsan beesha xawaadle ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolkaas shil sababay dhimashay oo dhaawac ayaa ka dhacay waddanka kenya ciidamada la magac baxay nabad ilaalinta ee dowladda ruushka ayaa gebi ahaanba isaga baxay dalka kasakhistaan intaa waa qodobada warka u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من رب إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in uusan toban sano la noolaan xaaskiisa baqdin uu ka qabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab darteed cabdifataax ayaa ka waramaya xasan cali nuur shuute oo ah hogaamiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka kana mid ah ragga ugu ilaalada iyo dhaqaalaha badan dowladda ayaa aada uga baqaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ee ka howlgala magaalada muqdisho isagoo u waramayay warbaahinta maraykanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu dareemayo culays uga imanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab uuna isku arko inuu yahay nin si gaar ah loo doondoonayo waxa uu tilmaamay inuu muddo ku siman toban sannadood uu ku nool yahay xaalad cidhiiri ah baqdinta uu qabo darteed waana kan isaga oo sharaxaad ka bixinaya culaysada waxaa kamid a mid shacbi ah waa kamid yahay tusaale markii aan bilaabay shaqadan oo salkeedu yahay la dagaalanka dadiyada argagixisada waxaa tobankii sano ee lasoo dhaafay aaduujiyey in maxaa layihahdaa hal qof aan ku wada noolaano aniga iyo goodkeyga maxaa shacabka iyo carruurta inaa hawner ku wada noolaano waa diida anigoo marka isdhahaayo amay khatar soo gaartaan maadaama ay suuragal tahay in mar walbo adkida dagaalka dhaca shuute ayaa intaasi ku daray in bulshada dadka qaraabadiisa ah iyo xataa kuwa dowladda federaalka ay ku wada jiraan ay u arkaan inuu yahay nin faraha la galay xaalad halis ah taasina ay keentay in sidii qof juudaam qaba oo kale ay uga cararaan sidoo kale waxaa iyada culays kala waxaa ka bulshada iiga yimid ah aniga in aan anigu maxaa la yidhahdaa ay dadku i arkaan ama bulshadu i arkaan in argagixisada si gaar ah aan ugu raadigsanahay ama bartilmaameed gooniya aan ahay iyadoo shaqadayda markaas loo kajinay waxaa qabta loo kajinay taa marka waxay keentay in baliisa asxaabteydii iyo ehelkeygii iyo xitaa qaar kamid a shaqaalaha dowladda oo aan saaxibe ahayn ay ka gabadaan ama ka dheeraadaan lasoo muujishadeyda iyo iyo sharaabteydaba macna iyadoo markaasi ka baqaya ama ama la kulantaa dhibaatadan ku socotay ninkaas tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay u dishay rag badan oo ka tirsan garsoorka dowladda federaalka qayladhaanta iyo cabsida uu shaaciyey guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay caddeynaysaa kaalinta hay-adaha mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada muqdisho sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fariimaha u diray madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka ee noloshaasi adag qaayibaya iyo ciidamadooda maleeshiyaadka murtadiinta waxaan leeyahay ha ku kadsoomina taageerada guracan ee aad ka heshaan gaalada dalka duulaanka ku ah wallaahi waxay idin tarayaan ma jirto waxaan idinkugu baaqaynaa inaad allaah u toobad keentaan waddada hanuunka ahna soo qaadaan haddaadse diiddaan dariiqa xaqa ah gaalnimadana doorataan waxaad ku bishaaraysataan in seefaheennu ahaan doonaan kuwo luqunta idinka jara dhammaantiin halyeeyada ikhtiyaalaadkana waxay idinku beegsan doonaan meel weliba ood joogtaan katiibada maxamed ibnu maslama radiallahu tacaala canhu kama daali doonto biidni illaah inay dhabbo kasta idinku layso ilaa laga dahiro dhulalka muslimiinta ridsigiinna iyo qurunkeenna madaxda dowladda federaalka ayaa ku nool xaalad adag waxaana haatan la maraya marxalad ay raggii ciidanka iyo garsoorka qaabilsanaa ay afka labadii yeeraan si cadna u sheegaan inay aad uga baqayaan mujaahidiinta al-shabaab ciidamada dowladda federaalka ayaa haweeney toddobaatan jir ah ku dilay magaalada muqdisho cabdisamed ayaa faahfaahinaya waxaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho si xiriir ah kaga dhacayay dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka hooyada naga dilaan maanta wadada munaasab sharci islaamka oo qabo inaa noo marsiiso hooyadan macaan adduunka laayada ugu jeclan guriga nurkiisana nay qaateen dilka loo geystay haweeneyda toddobaatan jirka ah ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii uu askariga isku dayay inuu dhaca u geysto gabar ay dhashay haweeneyda waayeelka ah ka gadaal markii uu dhaca u geystay rasaas ayuu si bareera u furay waxaana ay haleeshay haweeneyda oo lagu magacaabo sarreedo tahliil qaar ka mid a ehelada dad kale dhibaateeyey ayaa warbaahinta uga waramay maalkeennana horteenu ku qaatay hooyadeyna xaqdaroo ku dilay wuxuu ku dilana waxay tahay xaniye ima dheer maantay wuxuu ku dilay shaati dowladnimeed xaniyaha uu leeyahay waa leeyahay qoray dowladnimeed uu ku dilay askar ba inta timaadee mar alla markii lana dhaca inta la yimaado meesha la fiirfiiriyaa la yska taga shalay xataa waa yimaadeen baabuur cabdibilaaha yimid annagoo meesha iska barooranayno markaas meydkeedii la qaado dhiiggeed meesha daadsan yahay inay shacabka soomaaliyeed laayaan miyaa loo aas aasay mase inay maamooyinka dilaan oo dhallinyarada jaamcalaysa dhinaysa dilaan waa nasiib darro shan saaclee camal masiiba nagu soo waabariisata nin tuuga oo shaati dawladeed wata ilaahay amarkiis gabadheedoo meesha ku shaqaysanaysay maamadu la soo istaagtay jaadkii markuu dhacay lama tegina baasuu furay baaskia walaashay ku dhacay ilaa saacaddaana cadaalad ma haysato shalay waana loo yimid waana la qanciyey waxaa la waa laydiin imaana maantana waxaa la waxba idiin maayno inkastoo magaalada muqdisho aysan marnaba ka joogsan dilalka bareerka ah oo askarta dowladda federaalka u geysanayaan dadka rayidka ah ayaa haddana bilihii u dambeeyey waxaay naqdeen kuwo xiriira oo joogto ah dilalka ka dhanka ah shacabka ayaa ku soo badanaya degmada kaaraan ee magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo zakariye magaalada muqdisho ayaa waxaa caadi ka noqday dilalka dadka rayidka ah ay fulinayaan askarta dowladda federaalka iyadoo maalinba maalinta ka dambeyso laga soo diiwaangelinayo dilal bareer ah oo ay geysteen ciidamada dowladda federaalka degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu aasay axmed cabdow oo u geeriyooday dhaawac ay dhowaan u geysteen ciidamada dowladda federaalka xilli ay doonayeen inay ka dhacaan agab u sitay waxaa xusid mudan in axmed laba maalin ka hor walaalkii isaga la dhashay sidaan oo kale ay u dileen askar ka tirsan dowladda federaalka maantana isaga uu ku baxay gacanta ciidamada dowladda federaalka ehelada labadan wiil ay dileen askarta dowladda federaalka oo la hadlayay saxaafadda ayaa waxa ay ka waramayaan dhibaatada ay la nool yihiin iyo cadaalad darrada ay ka tabanayaan dowladda federaalka hooyada dhashay labadan wiil ee lagu aasay magaalada muqdisho islamarkaana ay dileen askarta dowladda federaalka oo wejigeeda laga dheehanayay tiiraanyada iyo murugta saaran ayaa iyadoo saxaafadda la hadlaysay waxa ay tidhi waxaan allah ka rajaynaynaa in uuna siiyo dowlad caadil ah oo ummadda ka qabata dhibaatada ay ku hayaan kuwan nin walba horta maalintiisa u dhimaha laakiin xaqdaraa jirta xaqdaro dowlad caadil ah oo ummaddan dadka ka qabata allaha noo keeno wax kaloon sheegayno male haa wiil midna saddex cunugow ka tagay kan weyn kan yarna laba cunugow ka tagay alxamdulilah sidoo kale ehelada la hadlay saxaafadda waxaa ka mid ahaa aabbaha dhalay labadan wiil ee la dilay waxa uu dareensiiyey dadka magaalada muqdisho in dhibaatada isaga haysato ay iyagana soo mari doonto haddii ay sidaani wax ku sii socdaan marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed cidna idiinma maqna ceelna idiinma qodna maanta dhibkaan anigu i gaaray carruurteedayaa la laayey beri beri waxay ku socotaa ninka igu xiga beri dambe waxay kusii socotaa kan igu ku sii xiga waxay naqdeen wax silsila ah marka ummadda ummadda waxaan leeyahay ilaahay ka baqa rabbigii idiin abuurtay subxaanahu wa tacaala tala saarta sidoo kale mid ka mid ah eheladii ka soo qayb galay aaska axmed cabdow oo isna la hadlay saxaafadda islamarkaana tabanayo cadaaladdarra baahsan ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa maalinta dhishiigyaaladaalaalahay maxaalahay iyo beekaimad alaalahay ra-iisul wasaaraha waxaa ii umaalahay xaafadeedii iyo madaxweynaha waa ii tacsiye lahayn laakiin aniga dhishiiga ma qabi beeka amni ma qabi ciddeedina kama dhalan cid oo macnaha oo gaagayaal maahan laakiin haddii ciddii gaagayaal aha lahayn guriga lagu imaan lahay cadaalad darrada ee waddanka ka jirtay ka mid tahay marka maamul gobolka banaadir waa la socoyaa waa og yahay waa ka warhaayaan waraysiga kan ka horreya waa og yihiin degmada kaaraan wax ka socdo waxa inaa lagu daboolanayna kulligiin waa fahmi kartiin inta ii fiirsanaysna waa og tahay anigana waa ogahay ilaahayna waa ogyahay ilaahay cadaaladda asaa ka sugaya aniga dowladna cadaalad ka sugi maaye maamul gobol manaadina cadaalad ka sugi maaye maamulka degmada kaarana cadaalad mugus ilahay cadaalad ka sugaya dilalka iyo dhaca lagu hayo shacabka magaalada muqdisho ayaa marba marka ka dambeeyo sii badanaya iyadoona maalmihii ugu dambeysay ay aad u soo badanayeen dilalka bareerka ah ay geysanayaan askarta dowladda federaalka halka madaxda dowladda federaalkana ay ku mashquulsan yihiin khilaafka dhexdooda ka taagan culummada iyo dadka aqoon-yahanada ah ayaa arrintani waxa ay ku tilmaamayaan mid sii laba jibaarayso dhibaatooyinka haysto shacabka magaalada muqdisho xaalkana uu yahay oo keliya in shacabka magaalada muqdisho ay fadhiga ka kacaan islamarkaana ay ka dhiidhiyaan dhibaatooyinkan sida maalinlaha ah loogu geysanayo kenya ayaa heegan gelisay ciidankeeda inta ay socoto tiiraanyada saddex sano guuradii ka soo wareegatay weerarkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xarunta d c ee nairobi warbixinta warkaasi mahad cubeyd ayaa eegaya dowladda kenya ayaa heegan gelisay ciidankeeda ammaanka maadaama ay xusayso saddex sano guuradii ka soo wareegatay weerarkii lagu qaaday dhismaha diisa d two oo ku yaala magaalada nairobi kaasoo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sannadii labada kun sagaal iyo tobankii afhayeenka booliska dowladda kenya ayaa warbaahinta u sheegay in sababta ay ciidanka heeganka u geliyeen in ay tahay sidii ay uga hortegi lahaayeen weerar weliba oo kaga yimaada dhanka al-shabaab wuxuu afhayeenku tilmaamay in ay xusuusta ku hayaan weerarkii ugu dambeeyey ee arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho kaas oo sababay dhimashada iyo dhaawaca iyo weeraradii kale ee kenya ka dhacay oo ay mas-uuliyadda sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada ammaanka ayuuna tilmaamay in ay feejignaan sare ku jiraan inta lagu howlan yahay xusuusta dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii diisa d two ee magaalada nairobi oo dhacay shan iyo tobankii janaayo labada kun sagaal iyo tobankii maanta oo kale warkan ka soo baxay dowladda kenya ayaa muujinaya halka ay gaarsiisan tahay cabsida ay ka qaadeen ciidanka kenya weerarada ay mar weliba ku qaadayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana weli xusuustooda ka goyla khasaarihii baaxadda lahaa ee ka soo gaaray weeraradii waaweynaa ee ka dhacay dalka kenya sida westigate moll fourteen riverside iyo kii jaamacadda gaarisa iyadoona uu usii dheeryahay duulaankii lagu xasuuqay ciidanka kenya ee ka dhacay ceelcadde oo ku yaala gobolka gedo nin soomaali ah oo ku dhowaad labaatan sano ku xirnaa xabsiga gubantanamo ayaa lagu wadaa in la sii daayo kadib markii dembi lagu waayey haashim cabdinaasir ayaa ka warramaya dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay sii daynayso maxaabiis uu ku jiro nin soomaali ah oo waqti dheer si xaqdarro ah ugu xirnaa xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bay guuleed xasan duraan oo afartan iyo toddoba jir ah ayaa lagu wadaa in xabsiga guantanamo laga sii daayo labaatanka bishan kadib markii muddo dheer ay qoyskiisa cabasho ka muujinayeen xirnaanshihiisa guuleed ayaa laga qabtay waddanka jabuuti sida ay wararku sheegayaan sanadkii laba kun iyo afarta wuxuuna xabsiga ku jiray muddo toddoba iyo toban sano ah oo aan wax maxkamad ah lasoo taagin sii deyntiisa ayaa lagu soo beegay sanad guurada labaatanaad ee xabsiga guantanamo bay oo markii ugu horreysay laga aas-aasay sanadkii laba kun iyo labada gudaha gacanka kuuba si loogu xiro dadka muslimiinta ah ee ka dhiidhiyay cadaawada dowladda maraykanka ku hayso muslimiinta caalamka inkastoo muslimiin badan oo aan waxba la soconna lagu xiray dowladda maraykanka ayaa horey u sheegtay inay sii daynayso badi dadka ku xiran xabsiga guantanamo ayna xiri doonto gebi ahaantiisba kadib markii ay kala kulantay dhaleecayn xoogan oo ku aadan sida bini-aadamnimada ka baxsan ee dadka lagu xiro loola dhaqmo walow maraykanku oo xabsiyo badan oo qarsoodiya ka furtay wadamo badan oo muslimiintu leeyihiin oo ay soomaaliya ku jirto kuwaasoo sidii guantanamo bay iyo si ka xunba dadka muslimiinta ah loogu tacdiibiyo sida mar kale warbixintan uu ku eegayo mahad cubeyd kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo jufo ka tirsan beesha xawaadle ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolkaas kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana u dhexeeyey jufada cali madaxweyne oo ka tirsan beesha xawaadle ayaa waxaa isku arkay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo odayaasha dhaqanka jufada waxaa looga hadlay sidii loo xalin lahaa khilaaf soo kala dhex galay beesha habar iji iyo jufada cali madaxweyne kaas oo sababay gacanka hadal dhibaato reebay qodobada laga saxiixay odayaasha jufada cali madaxweyne waxaa ka mid ah xabad joojin deg deg ah wayna qaateen siday warbaahinta uga warameen anigoo ah magacayga abuukar cabdulaahi siyaad ahna nabadoon ka tirsan beelaha cali madaxweyne nabadoonka ah waxaan halkan ku kala saxiixanay magaalada hees aan heshiis ku gaarnay wilaayadu noogu timiday xabad joojin anaga iyo nimanka walaalahana habriji dhibaato baryahan dhexdayna tiilay walaayadu waxay noo soo jeedeen arrintaas ay qadiyadaas ayadu ay la wareegayso labada dhinacba annagana ay nagu soo dhaweyneen xabadda joojinno xabad joojinsaas waa qaadanay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa siday noogu soo jeedsheen oo naguna u aqbalina ilaahay noogu hirgeliyo aniga waxaan nabaddoonshaday axmed cawaale waxaana joogaa deegaanka heeseed waxaa ka jirtay jiidaha dhinaca bari ka ah colaad aada u ba-an oo biladhan lala xiriirtay Eh, deegaanka heeseed waxaa naga dalbay oo yimid waaliga walaayada eh, gobolka ayaa yimid waaligaas wuxuu uri nabad ayaan maaragtay xaqaybinaan gela nabadaan gela ciidamadii ayaa saas lagu joojiyey waa ku qanacsanaa insha allahu intaas kadib waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabaan ayaa ku adkeeyey odayaasha in ay dhaqangeliyaan amaradii la siiyey galabkii aan wada fadhinay waxaan ku ballannay walaalihiin reer agoonna in arki doonno walaalaha kale oo dariska iyo walaalaha aad tihiin oo habarijinna arki doonno socodka hadda annaga aan soconno habarijaan ka nimid waa ballannay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula dii la ballamo ilaahay wuxuu rabaa ballankii in la fuliyo ballankii aan ballannay oo cali madaxweyne iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan ay ballameen waxaan rabnaa inaanu khalal gelin dulduleel inaanu gelin ceeb inaysan ka imaan waxaan rabnaa in nabad la helo dadkaa deriska uh inay walaala noqdaan inay nabad helaan in la wada noolaado in la wada daaqo in la wada cabo in la wada tashto xumaanta dhexdeenna inaan ka bixinaan rabnaa wakhtiga gogashan oo ku ballanoo waxay la jirtaa wilaayadiina la jirtaa ay soo sheegi doonto waxaan rabnaa nabaddii aan gaarna inaysan waxba ka soo noqon cali madaxweyne nabad ahaan rabnaa habar eji nabad ahaan rabnaa wada nool agoon nabad ahaan rabnaa dad muslimiinoo wada nool baan anaga rabnaa ballankaan ku ballannay fuliyo kulankan waxa uu daba socdaa kulamadii mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan dhowaan la qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufooyinka agoon cabdalle iyo habar iji ee beelaha habar gidir iyo xawaadle kuwaasi oo ka kala dhacay deegaanada ilguule iyo coomaad oo wada hoos taga degmada matabaan kulankan iyo labadii ka horreysay waxay hordhac u yihiin xalinta colaadbeeleed ka taagneyd deegaanada hoostaga degmooyinka matabaan iyo maxaas waxayna wilaayada saddexdan jifo ku amartay xabad joojin shil sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddanka kenya shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay waddanka kenya shilkan ayaa sababay isku dhaca laba gaari oo mid uu yahay gawaarida xamuulka halka midka kalena uu ahaa gaari raaxo waxaa ku dhintay shilkan saddex qofood halka ay ku dhaawacmeen laba kale waxaana sidaas xaqiijiyey goobjoogayaal ku sugnaa goobta uu shilka ka dhacay labadii qof ee ku dhaawacantay shilka ayaa waxaa loola cararay isbitaal halka saddexda dhimatay iyagana la geeyey cisbitaal lagu keediyo meydadka waddanka kenya ayaa waxaa si aad ah uga sii badanaya shilalka gawaarida halka warkaan oo idinkaga imaanayo waa raadiyaha alfurqaan ciidamada la magac baxay nabad ilaalinta ee dowladda ruushka ayaa gebi ahaanba isaga baxay dalka kasakhistaan wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in ciidamada nabad ilaalinta ee ruushka ee ka tirsan ururka nabad ilaalinta ee loosoo gaabiyo c s t o ay ka baxeen dalka kasakhistaan iyaga oo saaran dhowr diyaaradood oo nooca militariga ah cutubyada ruushka ee ciidamada nabad ilaalinta wadajirka ah ee kazakhistan waxay saakii aruurnimadii kasoo kicitameen iyaga oo qalabkooda militarisita garoonka almata ayaa lagu daray bayaanka wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in diyaaradaha shan iyo toban i l toddobaatan iyo lix s iyo saddex a n boqol labaatan iyo afar s ay ciidamada nabad ilaalinta ee ruushka iyo qalabkooda militari kasoo daabuleen dalka kazakhistan islamarkaana ay geeyeen garoonka diyaaradaha ee gobolada ivanova iyo moscow kabixitaanka ciidamada ruushka ee dalka kasakhistan ayaa ku soo aadaya xilli xukuumadda moscow ay dhaqdhaqaaqyo militari ka wada gobolka warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa